caabuqa kaadimareenka waa mid guud ahaan ku badan bulshooyinka dunida oo idil sanad walba waxaa caabuqa qaado dadyaw tiro badan kuwaasi oo la deeladhacaya xanuunadaasi dhakhaatiirta degmada dhobley ayaa ka hadlay halista caabuqani uu ku leeyahay bulshada waxaana ay si gaar ah u tilmaameen inay ku badan tahay xanuunadani inuu ku dhaco haweenka marka lala barbardhigo ragga magacay waa doctor axmed faarax ee kamida dhakhaatiirta dhoobley runaantii xanuunkan ku dhaca kaadi mareenka waa xanuun khatartiisa leh bulshaduna aysan ku baraarugsanin halistiisa ama ayba sahashadan xaqiiqatan runaantii xanuunkan ku dhaca kaadi mareenka waxyaabaha sababa way tiro badan yihiin waxaa kamid a qofku inuu kaadida isku celiyo kale waa kamida ama inuu ka waxsado waxaa kamid habeenka oo kale dadka waxaa lagaya inay isku celiyaan isdhacan ilaa waa berigi iska haysa waxaaga alistiisana leedahay arintaas isku celinta kaadida laisku celiyo waxaa ka dhashay fashion xanuunka loo yaqaano ama caab inuu ku dhaco kaadi mareeg taasoo keenta xanuun ku dhaca xanuunkaas oo qofka dareemayo wareegaas intaa wareega kaada laftigeeda oo gubaysa oo xanuun ku dareemay markuu kaajayo marka waxa qurux badan ama wacan in aan kaadi laisku celin waxyaabaa loogu hortooga taasaa kamid ah anaa ku tirsan waxaa jirta gobolka shabeelley wayir cabdiweli yahay dinaca cabdillah cudurka ku dhaca ama infectionka ku dhaca kaadi mareenka horta kaadi mareenka infection ku dhaca aad horta uu saameyn badan yahay dumar iyo ragba isku jirkooda khaasatan dumarkaba horta infectionka waxyaalo badan baa sababa infectionka ku dhaca ama kaada mareenka ku dhaca waxyaal badan sababa sida qofka inuu isticmaalo biyo wasakh ah waxyaalaha nadiif ahayn waa dhibaato weyn weyaan badanaa wuu kugu soo noqdaa dumarka khaasatan dumarka aad baa ugu soo lalaabtaa maalin markii ugu horreysay oo dhakhaatiirta degmada dhuble ay ka hadlaan saameynta bulshadu ay kala kulmaan xanuunada ku dhaca kaadimareenka